dhinaca kalena irga ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan oo ku sugana dalka sacuudi carabiya ayaa isu diyaarinaya in la furo marino ammaan ah oo la mariyo gargaarka biniaadamnimo si loo gaaro dadka halkaasi ku tabaqlaysan warbixinna ay qoreen wakaaladaha wararka ee a f b a b iyo weliba reuters taas kuwaasoo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey dalka suudaan iyo weliba wadahadallada socda waxay noo soo koobayaa ismaaciil xuseen farjar dhinacyada uu dagaalku dhex marayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka suudaan hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabadjoojin ah gorgortankan ka horeeya wadahadallada ayaa bilaabmay maalintii sabtidii dowladda sacuudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka suudaan ugu deeqi doonto gargaar bini'aadannimo oo gaadhaya ilaa boqol milyan oo dollar dagaalkan ka bilowday dalka suudaan barhtamihii bishii abriil ayaa dhex maray ciidamada milatariga ee dalkaas iyo weliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii milatari ee lagu inqilaabay xukuumaddii rayidka ahayd dagaalkan ayaa sababay in ay boqolaal kun oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh suudaan labada jenaraal ee kala hogaaminaya ciidamada ku dagaalamaya suudaan ee jenaraal cabdifataax burhaan iyo jenaraal maxamed xamdaan dagaalo ayaan kulmin tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay heshiisyo xabad joojin ah oo aan cago adag ku taagnayn oo ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqangelin hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex boqol iyo afar iyo soddon kun oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda suudaan marka lagu daro ilaa boqol kun oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan siddeed boqol oo kun oo qof inta badan howlihii gargaarka bini'aadannimo ayaa hakad la geliyey ama waxaa si daran u saameeyey xaaladda amni ee dalkaas ka jirta iyada oo qaar ka mid a shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqaystay qaar ka mida taakulooyinkii loogu tala galay howlaha gargaarka bini'aadannimo hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in ugu yaraan toddoba iyo toban kun oo tan oo cunto ah oo u dhiganta saddex iyo toban ilaa afar iyo toban milyan oo dollar in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaalay meelo badan oo dalka suudaan ah isutagga hay-adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq deg deg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay-adda bisha cas ee suudaan si ay gargaar bini'aadannimo u gaadhsiiyaan ilaa laba boqol oo kun oo qof
aad iyo aad ayuu mahadsiiyey ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaariyeen wakaaladaha wararka ee b a f b iyo weliba reuters